tirintii cutubka saddexaad haddaba kuwanu waxa weeye farcamadii haaruun iyo muuse waagii rabbigu muuse kula hadlay buur siinaay oo kuwan waa wiilashii haaruun magacyadoodii naadaab oo coradkii ahaa iyo abihuu iyo elecasaar iyo litamaar kuwaasu waa wiilashii haaruun magacyadoodii oo waa wadaadadii la subkay oo uu goonni uga dhigay inay adeegaan shughulka wadaadnimada naadaam iyo abihuu waxay ku dhinteen rabbiga hortiisa markay dab qalaad ku bixiyeen rabbiga hortiisa iyagoo cidlada siinay jooga oo iyagu carruurna ma ay lahayn markaasay elecasaar iyo itamaar shughulkii wadaadnimada kaga adeegi jireen aabbahood haaruun hortiisa kolkaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi qabiilka reer laawi soo dhoweeye oo wadaadka haaruun hortiisa keen inay isaga u adeegaan oo iyagu waa inay amarkiisa iyo amarka shirka oo dhan ku yeelaan teendhada shirka horteeda si ay hawsha taambuugga u sameeyaan oo waa inay dhowraan alaabta teendhada shirka oo dhan iyo amarka reer binu israa'iil si ay hawsha taambuugga u sameeyaan oo adigu waa inaad reer laawi siisaa haaruun iyo wiilashiisaba oo iyaga dhammaantood waa la siiyey reer binu israa'iil aawadood oo waa inaad haaruun iyo wiilashiisa doorataa oo iyagu waa inay dhowraan wadaadnimadooda oo shisheeyihii u soo dhowaada waa in la dilaa markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi bal eeg anna waxaan reer laawi kala dhex baxay reer binu israa'iil intii aan ka dhex qaadan lahaa curadyada reer binu israa'iil ee maxalka furta oo dhan oo reer laawi waxay ahaanayaan kuwaygii waayo curadyada oo dhan aniga iskale maalintii aan curadyadii masar oo dhan wada laayay ayaan quduus ka wada dhigay curadyadii reer binu israa'iil dad iyo dunyaba oo iyagu kuwaygay ahaanayaan waayo aniga ayaa rabbigaa oo haddana rabbigu wuxuu muuse kula hadlay cidlada siinaay oo wuxuu ku yidhi reer laawi oo dhan u soo wada tiri reerreer iyo qoloqolo nin kasta oo bil jira ama ka sii weyn waa inaad tirisaa markaasaa muuse iyagii u tiriyey sidii eraygii rabbigu ahaa oo uu isaga ugu amray kuwanu waxay ahaayeen wiilashii laawi magacyadoodii gershoon iyo qohaad iyo meraari oo kuwanuna waa magacyadii wiilashii gershoon siday qolooyinkoodu yihiin libni iyo shimcii oo wiilashii qohaad siday qolooyinkoodu yihiin waa camraan iyo ishaar iyo xebroon iyo cusi'eel oo wiilashii meraarina siday qolooyinkoodu yihiin waa maxli iyo mushii kuwani waa qolooyinkii reer laawi siday reerahoodu yihiin oo gershoon waxaa ka soo farcamay reer libni oo reer shimcii kuwaasu waa qolooyinkii reer gershoon oo kuwii iyaga laga tiriyey siday ahayd tiradii kuwii lab ahaa oo dhan intii bil jirtay ama ka sii weyneed kulli intoodii la tiriyey waxay ahaayeen toddoba kun iyo shan boqol oo reer gershoon qolooyinkoodii waa inay taambuugga dabadiisa xagga galbeedka teendhooyinkooda ka dhistaan oo amiirka reer gershoonna waa inuu ahaadaa eliyasaf ina laa'el oo reer gershoonna waa inay teendhada shirka ugu taliyaan taambuugga iyo teendhada iyo dadkeeda iyo daaha iridda teendhada shirka iyo barxadda daahyadeeda iyo daaha iridda barxadda iyo taambuugga iyo meesha allabariga ku wareegsan iyo xadhkihii hawsha lagu qabto oo dhan oo reer qohaadna waxaa ka soo farcamay reer camraan iyo reer ishaar iyo reer xebroon iyo reer casu'eel kuwaas waa qolooyinkii reer qohaad siday ahayd tiradii kuwii lab ahaa oo dhan intii bil jirtay ama ka sii weyneed waxay ahaayeen siddeed kun iyo lix boqol oo waxay u taliyeen meesha quduuska oo qolooyinka reer qohaad waa inay taambuugga dhankiisa koonfureed teendhooyinkooda ka dhistaan oo amiirka reer qohaadna waa inuu ahaadaa elisaafan ina cusiyeel oo iyana waxay u talin doonaan sanduuqa iyo miiska iyo laambadda iyo meesha allabariga iyo weelasha meesha quduuska ah oo ay ku adeegaan iyo daaha iyo hawsha oo dhan oo eleecaasaar ina wadaadka haaruun waa inuu ahaadaa amiirka amiirada ee reer laawi oo wuxuu korka ka ilaalin doonaa kuwa u taliya meesha quduuska oo meraariina waxaa ka soo farcamay reer maxli iyo reer mushi kuwaasu waa qolooyinkii reer meraari oo kuwoodii loo tiriyey siday ahayd tiradii kuwii labka ahaa oo dhan intii bil jirtay ama ka sii weynayd waxay ahaayeen lix kun iyo laba boqol oo qabiilka reer meraari amiirkoodii wuxuu ahaa suri'eel ina abixayiil oo iyana waa inay taambuugga dhankiisa waqooyi teendhooyinkooda ka dhistaan oo reer maraari waxaa loo amray inay u taliyaan taambuugga looxyadiisa iyo ulihiisa gudban iyo tiirarkiisa iyo saldhigyadiisa iyo alaabtiisa oo dhan iyo hawshiisa oo dhan iyo tiirarka barxadda ku wareegsanaa iyo saldhigyadooda iyo masaamiirtooda iyo xadhkooda oo kuwa teendhooyinkooda ka dhistaa taambuugga xaggiisa bari iyo teendhada shirka horteeda xagga qorrax ka soo baxa waa inay ahaadeen muuse iyo haaruun iyo wiilashiisa oo waxay reer binu israa'iil ugu talinayaan meesha quduuska oo shisheeyaha u soo dhowaadana waa in la dilaa oo kullii intii reer laawiya ee la tiriyey oo muuse iyo haaruun ay qoloqole ugu tiriyeen amarkii rabbiga kuwii lab ahaa oo dhan oo bil jiray ama ka sii weynaa waxay ahaayeen laba iyo labaatan kun markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi tiri curadyada labkaa oo reer binu israa'iil oo dhan intii bil jirta ama ka sii weyn oo magacyadooda ku soo xisaab oo waa inaad ii qaaddaa reer laawi intii aad ii qaadi lahayd curadyada reer binu israa'iil oo dhan oo waa inaad xoolaha reer laawina ii qaaddaa intii aad ii qaadi lahayd curadyada xoolaha reer binu israa'iil oo dhan waayo aniga ayaa rabbiga markaasaa muuse curadyadii reer binu israa'iil oo dhan uu turiyey sidii rabbigu ugu amray oo curadyadii labka ahaa oo dhammu sidii tirada magacyadoodu ahayd intii bil jirtay ama ka sii weynayd kuwii iyaga laga soo tiriyey waxay ahaayeen laba iyo labaatan kun iyo laba boqol iyo saddex iyo toddobaatan markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer laawi iiqaad intii aad ii qaadi lahayd curadyada reer binu israa'iil oo dhan oo xoolaha reer laawina iiqaad intii aad ii qaadi lahayd xoolaha reer binu israa'iil oo reer laawi kuwaygay ahaanayaan waayo aniga ayaa rabbigaa oo labada boqol iyo saddex iyo toddobaatanka curad ee reer binu israa'iil oo ka sii badan reer laawi madax tirsigiiba waxaad iigu madax furataa shan sheqel oo leeg sheqelka meesha quduuska sheqelku waa labaatan geer ah oo tiradooda dheeraadka ah lacagta lagu madax furtay waa inaad haaruun iyo wiilashiisa siisaa markaasaa muuse lacagtii ka qaaday kuwii ka sii badnaa kuwii lagu madax furtay reer laawi oo curadyadii reer binu israa'iil ayuu ka qaaday lacagtii oo ahayd kun iyo saddex boqol iyo shan iyo lixdan sheqel oo la eg sheqelka meesha quduuska oo muuse lacagtii madax furashada ahayd wuxuu u dhiibay haaruun iyo wiilashiisii siduu ahaa ereygii rabbigu muuse ku amray